warbixinta hay-adda u n h c r ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro u n h c r ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhowaad sideed iyo siddeetan kun oo qof oo ku barakacay gudaha dalka kuwaasi oo boqolkiiba sagaal iyo konton ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood halka boqolkiiba sideed iyo toban ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho barakac dad aan waxba galabsan hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala aragduwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan warbixinta xafiiska u n h c r soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii laakiin siday hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta soomaaliya saameynta fatahaadda iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey soomaali tiro badan sida ay u n h c r sheegtay warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha soomaaliya ay gaadhayaan ku dhowaad afar milyan oo barakacayaal ah arrinta xusida mudan ayaa ah in u n h c r ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday soomaaliya ee ay qaramada midoobeyna u aqoonsatay qaxootinimo u n h c r ayaa sheegtay in sideed iyo soddon kun oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha soomaaliya u n h c r ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada etoobiya yeman suuriya iyo tanzaniya ugu dambeyntii u n h c r ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay sagaal kun oo qof oo qaxooti soomaali ah oo dalka dibaddiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen